wasaaradda amniga gudaha ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in ay laba qof soo xidheen islamarkaana ay ku raad joogaan dhowr qof oo kale kuwaasi oo ay wasaaraddu ku eedaysay kabeen abuurashada iimeilada iyo magacyada mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan lagu samaystay islamarkaana lagula xidhiidhay meelo kala duwan wasaaradda ayaa sidoo kale ku eedeysay qaar ka mida ururada bulshada ee aan dowliga ahayn ee n g o-yada loo yaqaano inay buunbuuniyaan tirada dadka la kufsado si aan haddaba faahfaahin uga helno arrintan ayaa waxaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho aan kula xidhiidhay afhayeenka wasaaradda amniga gudaha maxamed yuusuf oo arrintani faahfaahin ka bixinaya waa laba guruub sida aan war-saxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda amniga gudaha aan ku cadaynay labadaas guruub oo kale ah guruub maxaa la yidhaha ka been sheega imailada iyo ciwaanada iyo baraha bulshadu ay ku kulanto mas-uuliyiinta dowladda kuwooda ugu sarreeya iyo kuwooda dhexe iyo kuwo kasta intay samaysteen imailo been abuur ah oo ay magacyada mas-uuliyiinta ku qoraan qaarkood ku qoraan xafiisyada dowladda laga xirmiyo kuwa ugu sarreeya ay kula xiriiraan xiriiro caalami ah iyo xiriiro maxalli ah ayagoo raba inay qaldaan ra'yi caamka sidoo kale waxay sameeyeen baraha bulshada ay ku kulanto oo been abuur ah oo ay saaraan sawirka mas-uuliyiinta iyo magacyadooda ayagoo isticmaalaya islamarkaasna ku qora waxyaabo liddi ku ah maxaa la yidhahda dhaqankeenna iyo diinteenna iyo iyo hanaanka dowladnimada kuwaasoo qaarkood aan horey u aragnay inay ku aflagaadeeyeen qaar kamida maamulada dalka ka jira dowladaha deriska ah iyo cid kasta oo ay doonaan inay waxay doonaan uga sheegaan waad ogtihiin dhowaan in guddoomiyaha baarlamanka professor maxamed sheekh cismaan jawaari uu si cad u sheegay inuusan isticmaalin qaar kamida baraha bulshada oo lagu soo qoray sawirkiisa iyo iyo magaciisa inuu asaga isticmaalo taasina uu caddeeyey sidoo kale wasiirka warfaafinta ayaa shalay u dambeeyey oo si rasmiya u sheegay in laga been abuuray ciwaanka baraha bulshada uu ku leeyahay gruubka labaadna waa gruubyo ama gruub waxaa loo yaqaano n g o-yada ama ururada gaarka loo leeyahay ku qaraabta kana been sheega waxaa loo yaqaano kufsiga exaggeration ama wax buunbuuni ku sameeya tiro jirin ayagoo raba inay lacago kaga helaan maxaa la yidhahda ururo kale oo caalami ah iyo kuwa aan caalami ahaynba sharaftii dalka iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed iyo raba inay siistaan shilinkaas ay ka helayaan riboorkaas ah maxaa tallaabood qaadeen marka ilaa imika sidaan cadaynayba waxaan xirnay markaasna xirnay oo cadaaladda la horkeeni doonaa ama sharciga la horkeeni doonaa qaar kamid a gruubka koowaad oo aan soo sheegnay ee ka been abuura imailada iyo baraha bulshada cadaaladana la horkeeni doonaa sharciga sida ugu dhaqsiyaha badan baaritaanona way ku socdaan qaarkoodna waa baaritaano banaan joog ah ayaa ku socda halka qaar kamida si dhuumaaleysi ah ay uga baxeen dalka ayagoo gaaray dalalka deriska ah islamarkaasna halkaas lagu hayo waan sugayna in sharciga la horkeeno dalka lagu soo xiliyo sidoo kale kuwo kaloo jooga dalal dhaadheer iyadana waxaa ku socda baaritaano iyo iyo wadahadallo hay-adaha amniga dhigeenna ah ee dalalka ay joogaan iyo u socda wasaaraddeena amniga kuwaasoo la rajeynayo ayagana in sharciga la horkeeni doono baaritaanada socda marka ay soo dhammaadaan sidoo kale guruubka labaad ee kufsiga ku been abuurta ee ku qaraabta ayagana waan ognahay shaksiyaadka maxaa la yidhahda ka dambeeya baaritaano dheeraada oo banaan joog ah ku socda markay noo soo dhammaadaanna waxaan rajeyneynaa sharciga inaan horkeeni doono haddii alla idmo imise qof ayaa ilaa imika u xidhan eedeymahan ku dhawaad laba qof ayaa u xiran tiro kalena waa lagu daba jiraa qaar kale oo badanaa jiro oo aan magacyadooda dib kasoo sheegi doono oo baaritaano ay ku socdaan oo iyagana aan rabno inaan cadaaladda horkeenno sharciga horkeenno waxaa jira shaksiyaad kale oo eedeysanayaal ah waxaana weli ku socda xaqiijin dibna laga soo sheegi doonaa magacyadooda iyo meelaha ay ku nool yihiin waa tahay maxaa caddayna oo ay dowladdu arrintan u haysaa sidaan horey u sheegnayba waxaa ugu dambeysay caddayn kii shalay wasiirkeena warfaafinta xukuumadda federaalka ee soomaaliyeed ku sheegay in si cad looga been abuuray soona bandhigay ciwaankii looga been abuuray sawirkiisa iyo iyo iyo macluumaadka beenta ah looga qoray sidoo kale guddoomiyaha baarlamanka oo soo bandhigay sheegayna inuusan isticmaalin barahaas bulshada been abuurka ah ee sawirkiisa la saaray waxaa kamid a bara bulshada goobaha isugu imaato ee facebookyada loo yaqaano iyo twitterada laga sameeyey qaar kamid a mas-uuliyiinta hay-adaha amniga dalka wasaarado xafiisyo waaweyn oo dowladda ay leedahay ayaa lagu jahwareeriyey shaksiyaadkaas ku hawlana runtii waa kuwo dowladda ay og tahay waana kuwo aan rajeynayna haddii alla idmo si degdega in loo horkeeni doono sharciga islamarkaasna baaritaano ay ku socdaan dhammaanteed
kaasi waxau ahaa afhayeenka wasaaradda amniga gudaha maxamed yuusuf oo qadka telefoonka ugu warramaya waryaheena xuseen barre aadan haddaba mid ka mid ah eedeysanayaasha ee wasaaradda amniga ay markaasi soo eedeysay laguna magacaabo cali cabdi wardheere caliyare ayaa v o e da u sheegay in eedeymaha loo haysta ay yihiin kuwa ay siyaasadi ka dambayso xuseen barre aadan ayaa ugu horreyn weydiiyey in uu xiran yahay iyo in kale su-aashaas waa adagtahay si aan uga jawaabo sababtoo ah hadda ma xirni oo xabsi kuma jiro xorna ma ihi oo maaragtay sidaan rabo xorriyadaydii muwaadinimo maaragtay waa la iga qaaday gurigaygii ayaan maaragtay xabsi ku ahay aerobortka saddex mar laa maaragtay iga soo celiyey anaa u socdaa degmada cadaado oo maaragtay si aan qayb uga noqdo brocesska nabada halkaas ka socda oo ah gobolka aan siyaasadda u matalayay markaan aerobortka tagana duqaa ku haysta baa leeyahay war duq muxuu aha duqaa ku haysta dastuurkan wadankan meelay oga taallo ma jirto dalku dastuur uu leeyahay sharciguu leeyahay aniga qof muwaadina waan ahay oo siyaasi ah oo dalkan muddo u shaqaynayay dembi waan yeelan karaa waa la eedeyn karaa laakiin waxaa fiican in loo maro sida maaragtay meeshaan waraaqaa lagu wada joogaa waraaqaha sida ku qoran ahayd maaragtay in la maro laakiin meeshan hadda waxaa igala muuqata fashilkii aan madaxweynaha ku eedeynayay oo la igu haystay fashilkii unbaa hadda maaragtay arrintan markhaati usii noqonaysaa laakiin sida war-saxaafadeedka wasaaradda amniga gudaha ku qoran waxaad ka mid tahay dad ka been abuurtay mas-uuliyiinta dowladda islamarkaana isticmaalay magacdooda dhinaca xidhiidhka bulshada oo sumcaddii dowladda wax u dhimay arrintaasi maxaa ka jira arrintaa wax ka jira male aniga maaragtay nin odaya oo mas-uula oo siyaasi ah oo la yaqaano ayaan maaragtay ahay waxyaabaha iyo waxa lamidana qofay ka suurta galaan maahi laakiin maadaama xafiiska madaxweynuhu fiiri laba war ayaa dawladdu soo qabto isdiidan xafiiska madaxweynuhu wuxuu soo qoray in aniga la igu haysto inaan amniga dalka khatar ku ahay iyo eedeyntan kaloo hadda ah tan xalay soo baxdana waa ka duwan tahay anugu marka waxaasoo dhan waxaan u arkay saddex arrimood midda koowaad oo ah aniga magacayga iyo sharafteyda in lagu waxyeeleeyo iyo midda labaadoo ah in layga hor istaago dhaqaaqigii siyaasiga ahaa maadaama anugu nin mucaarada oo xisbi mucaarada ka tirsan oo siyaasi aan ahay in laiga hor istaago iyo midda saddexaad oo ah aniga in laigu dhibaateeyo oo maaragtay madaxtooyadu aniga maaragtay igu disho ama si kale igu dhibaateyso saddexdaas qodoba u arkaa inay tahay wax maarata loogu gogol xaray arrinta kaloo nasiib darrada ah ugu weyn waxa weeye in anoo ilaa iyo hadda laba asbuuc oo hawshaani socoto oo saddex mar madaxtooyada la igu xiray inaan hadda aerobork saddex mar laga celiyey weli inaana arag warqad ka soo baxda xafiis sharciga oo dowladda soomaaliya ay leedahay iyadoo saas jirto ayaa haddana nasiib darradii ugu darneed magacayga oo saddexaad oo aniga ah t v-gii dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ay lahaayeen oo anigu aan kamid ahay dadka wax kale oo soomaalida magacayga laga sii daayay iyadoo maxkamaday xukumin intaa oo dhan waxay markhaati fur u tahay sida xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo ugu fashilmay siyaasadda dalka cidda ku soo eedeysay madaxtooyada maaha hadda waxaa cidda ku soo eedeysay dacwaddu idinka dhexaysaa waa wasaaradda amniga gudaha marka maxaad ku eedeynaysaa madaxtooyada saa saa ma ahan realitugu sidaa ma aha aniga madaxweynaha waa xafiiskiisoo igu yeeray waan u tegey wasiiraha nala joogay madaxweynuhu markaan u tegay hanjabaad iyo dhaar ayaa maaragtay iga soo gaartay wixii iigu xigtana waxay ahayd in baabuur nabadsugudu leedahay aniga maaragtay sharafteydii iyo xorriyadeydii ay iga qaadeen meeshii nabadsuguda laigu xiray si dalku noogu dhismo waxaan dhihi lahaa hala ixtiraamo hal waxaan haysanaa waa tahay dastuur waayo war dastuurkaasaan ixtiraamna wada ilaashano waan gartay laakiin cali keligaa maaha cidda la soo eedeeyey waxaa jira eedeysanayaal kale marka miyay jirtaa wax xidhiidha oo idinka dhexeeya dadkaa kale eedeysan aniga waa fahamsanahay qof kaloo eedeysan male wax oo maaragtay kulamaanin la yidhaahdo waaye oo la rabay in laga dhigo dad shaqo qabtay aniga waxaan aaminsanahay anugu horta ma aniga technolojiyada kuma fiicni shaksi ahaan inaysa iga suurto gelin marka laga reebo technolojiyadaba kuma fiicni laakiin meeshan hal dhib baa jira si lagu dhibaateeyo afkaartaada siyaasiga oo caarnimadaha lagaaga reebo lagu mashquuliyo lagu dilo waa in lagu sameeyaa dembi xitaa facebook in taliyaha laga been abuuro national issue maaha waa wax shaksiyadeed waayo wadamadan horumaray oo aan ka nimid ruuxoodaan ilaa hadeertaan shuruuc ka lahayn yacni in taliya sordaan cunug ah magaciisa laga been abuuro yacni ruuxoodaan ahayn maaragtay issue aan ahayn marka nasiib darro waaye
kaasi waxau ahaa cali cabdi wardheere caliyare oo ka mid a dad wasaaradda amniga ay ku eedeysay in markaasi ay sameeyeen ama ay ka been abuureen hay-ado iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka xuseen barre aadan ayuu u warrameeyey isagoo ku sugan magaalada muqdisho